wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
faysaldhaaf xuseen reediyo cadaado magalaga baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado buusmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeella doose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado qodobada saaka ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon jubbaland oo shaacisay doorashada afar iyo toban kursi ciidamada niisa oo howlgal ku soo qabta rag lala xiriirinaya inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle waara uu ka soo horjeestay qaabka ay u socoto doorashada soomaaliya waa doorashada xildhibaanada soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku wajahan dalka jabuuti soomaaliya oo ka qayb gashay shirka dubi egista arrimaha waxbarashada caalamka iyo madaxweynihii ugu horreeyey afrikaana covid nneteen laga helo intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegeystayaal goor dhow diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taarikhdan ay ku beegantaha afar iyo tobanka bisha diseembar sannada laba kun koob iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka ah ayaa idinla socodsiin doona ciidamada niise ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgal ku qabtay rag lala xiriirinaya inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliya ee ka howlgala howlgallo kala duwan oo amniga lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen deegaano ku yaala caasimada galmudug ee dhuusamareeb ciidamada ayaa howlgalka si gaara uga fuliyay deegaanka qurac bacaad iyo xootaaye oo duleedka ka ah dhuusamareeb halkaas oo la sheegay inay kasoo xireen dad looga sheekisan yahay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiisha ciidamada niisa ayaa laga soo xigtay in howlgalka uu yahay mid looga hortegayo dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallaha ay geysteen ururka al-shabaab dhowr jeer ayaa al-shabaab waxay weeraro hoobiyaal ah ka soo tuureen deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb waxaana howlgalkaasi uu ku soo aadayaa xili la filayo dhuusamareeb lagu qabto doorashada golaha shacabka guddiga doorashada jubbaland ayaa shaaciyey afar iyo toban kursi oo dhowaan doorashadooda lagu qaban doono magaalada kismaayo guddiga doorashada dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaaciyey afar iyo toban kursi oo ka tirsan golaha shacabka kuwaasoo dhowaan si toosa doorashadooda loogu gudagalayo warqad ka soo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ay soo gudbiyeen afar iyo toban kursi oo ka mid ah afartan iyo saddex kursi ee maamulkaasi laga soo dooran doono horey guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa fariin adag ugu diray maamulada jubbaland iyo puntland iyo hirshabelle kadib markii la faray in afartan iyo siddeed saacadood gudahooda ay warbixin ku keenaan sidoo kale guddiga ayaa dib u dhaca doorashada dusha ka saaray saddexda maamul goboleed dib u dhaca ku yimid doorashooyinka iyo waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya mas-uuliyiinta golaha wadatashiga qaranka oo siyaasiyiinta dhankooda uga xandhiban tahay hawshu ayaa lagu yidhi bayaan oo intaa ku daray waxaan ugu baaqaynaa golaha wadatashiga qaranka inay u guntadaan mas-uuliyaddooda ummadeed ee saaran ayna dedejiyaan doorashada golaha shacabka iyadoo la raacayo habraaca hanaanka howlaha doorashada si loo xaqiijiyo daahfurnaanta iyo hufnaanta doorashada ayaa lagu yidhi qoraal saacado ka hor ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle waare ayaa dhaliilay qaabka ay ku socoto doorashada xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya ee laga soo dooranayo maamulada dalka madaxweynihii hore maamulka hirshabelle maxamed cali maxamed cabdi waare ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaana doorashooyinka socda isagoo eedeyn kulal u jeediyey madaxweynaha madaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waare waraysi siinayay t v-ga universal ayaa sheegay in wixii xilligan waa wixii xilligaani ka socda dalka aan la dhihi karin doorasho wuxuuna sheegay inay tahay mid aan ku socon si cadaalada waxauu hadalkii intaa ku daray in habraaca doorashada ee lagu heshiiyey in laga tallaabsaday islamarkaana si sharciyad ku dhisan oo si qarsoodiya suuqa madow doorashada loo wado ayna ka dhalan karto dhibaato xoogan waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha madaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo dib u dhaca ku yimid doorashooyinka isagoo sheegay in farmaajo ay ka go-an tahay labadii sano waa labadii sane ee muddo kororsiga laga diiday inuu dhammaysto doorashada socota waa mid mugdi badan ku gadaaman yahay ergada dooranaysana lama garanayo wakhtiga ay dhammaanayso lamana yaqaano waana arrin dhibaato ku ah dalka iyo dadka soomaaliyeed ayuu yidhi waare ugu dambeyn madaxweynaha hirshabelle waa madaxweynihii hore ee hirshabelle wuxuu si cad u sheegay inay muhiim tahay ra-iisul wasaare rooble uu fuliyo sida lagu aaminay doorashooyinka haddii kale waxaa ka dhasha doorashada sharci darra waxaa ka dhasha doorasho sharci darro ah oo isagu qaadi doono madaxweynihii hore maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa intaa ku daray madaxweyne ayaa intaa intii uu ahaa madaxweynaha hirshabelle waxa uu dhowr jeer iskhilaafeen villa soomaaliya wuxuuna sheegay inuu kala kulmay cadaadis iyo dhibaato xoog leh dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana madaxda ugu sarreysa halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado xaruntiisa koowaad magaalada cadaado waad ka dhegeysanaysaan muujada f m-ka dharkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka magaalada dhuusamareebna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic bermagahertise ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble ayaa ku wajahan magaalada jabuuti ee dalka jamhuuriyadda jabuuti saacadaha soo socda waxaa la filaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo wafdu hogaaminaya inay u safraan dalka jabuuti ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti ayaa waxaa lagu sheegay xiritaanka shirweynaha macadka cilmibaarista heritage kaas oo madashiisi shanaad ee heritage wadaagga ee from for ideas kaasoo shalay ka furmay magaalada jabuuti ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo xiritaanka madasha waxaana sidoo kale la kulmi doonaa qaar ka mid a madaxda lagu casimay doodda uu qaban uu qabanayo macadka cilmibaarista heritage kulanka ra-iisul wasaaraha soo xiraya ayaa waxaa sanadkan looga hadlayaa xasilooni darrada ka jirta geeska afrika waxaana shalay jirtay dood dhex martay madaxda soomaalida ee qayb ka qaybgelaya shirweynahaasi soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka dib eegista arrimaha waxbarashada caalamka wasiirka waxba- waa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi abuukar xaaji cabdulaahi carab iyo wafdi hogaaminaya magaalada dubay ee wadanka stog imaaraadka carabta uga qeyb galay shirka dibegista arrimaha du- waxbarashada caalamka iyo wasiirka waxbarashada mudane cabdulaahi carab oo kulamo goongooniya la yeeshay wasiirka waxbarashada dalka tanzaniya ee iyo madaxweynihii hore dalkaasi tanzaniya kiwaata ah oo hadda ka mid ah madaxda sanduuqa caalamiga ee iskaashiga waxbarashada iyo agaasimaha waxbarashada bankiga adduunka jimi haymi ayaa kala hadlay sidii waxbarashada soomaaliya looga gacan siin lahaa iskaashi dhowna uu dhex mari lahaa daneeyaasha waxbarashada caalamka iyo dowladda soomaaliya shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda dubay caris iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dubay ayaa ujeedkiisu tahay in lasoo bandhigo fursadaha bahda waxbarashada caalamiga ay ku kaalmayn karaan baahiyaha waxbarasho ee ka jira dunida saddexaad sida daneeyaasha caalam caalamiga ah uga doodi lahaayeen dubuqaabeynta waxbarashada caalamka wareergiisa waxaad la socotaan warkii subaxee raadiyaha cadaada iminkana akhbaaradka dibadda jumhadda hubaysan ee t b l f ayaa maraykanka si kululaha ugu eedeysay inuu faragelin ku hayo arrimaha ethoobiya afhayeen u hadlay mucaaradka t b l f ayaa sheegay inay digniin u soo jeedinayaan maraykanka mucaaradka ay tahay wax aan la aqbali karin gaar ahaana isku daygooda la xiriira dhanka galista ci- waa dhi- dhanka galista caasimadda adhisababa ee dalka ethoobiya katawa radio ayaa ku tilmaamay digniinta maraykanka ka timid aan waxba kaba jiraana bishiina dhaaftay ee oktoobar jabhadda t b l f ayaa qabsatay magaalooyinka kaboja iyo disa oo ku yaala waqooyi galbeed ee gobolka amxaarada dalka etoobiya sidoo kale waxay qabsadeen t b f waddo weyn oo halbowlaa taasoo gobolka tigreega ku xiraysa magaalada caasimadda adhisababa iyadoo taasi sare u qaaday suurtagalnimada t b l f ku geli karto magaalada adhisababa katawa ayaa ku tilmaamay wax lagu qoslay digniinta iyo hadallada ka soo yeeray maraykanka wuxuuna intaa ku daray afhayeenku in maraykanka aanu doonayn in t b l f ay galaan magaalada adhisababa warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaada waa naga intaa warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiin intaan warkan warka xiga ku kulmi doono amaan allah
radio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada radio cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan megahertz habka wararka sugan